waa jawaab-celintii ugu horeysay oo rasmi ah oo ay xildhibaanada baarlamanku ka bixiyaan warkii ka soo baxay xafiiska guddoonka baarlamanka soomaaliya dhowaantan ee lagu dalbanayay in waanwaan iyo xaalmastuur lagu dhammeeyo buuqa siyaasadeed ee muddada bisha ah hareeyay dalka kaasoo ka dhashay mooshin ka dhana madaxweynaha soomaaliya oo ay xildhibaanada qaar gudbiyeen muqdisho waxaa gelinkii dambe ee arbacadii shalayta saxaafadda kula hadlay xildhibaano tobaneeye ah oo ku dhawaaqay in ay aqbaleen tala soo jeedintii guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed cusmaan jawaari islamarkaana ay dib ula noqdeen mooshinkoodii xildhibaanada goobta joogay waxa ay sheegeen inay aragtidan ka midaysan yihiin guud ahaan saddex iyo sagaashankii mudane ee mooshinka saxiixay sida ay xildhibaan aamine cumar tilmaamaysana tallaabadani kama dhigna inay gebi ahaanba ujeedadoodii laaleen laakiin waxa ay sheegtay in qaab kale lagu xisaabtami doono maaha in lana tashkiiliyey maaha in cidi na doondoontay annaga ayaa garanay guddoomiyahayagu wadahadalka u furay inaan qaadano waxaa jirta inaanan ka tanaasulin oo aanan ka tegin maxay ta engagement-igi ilaa uu wadahadalku ka hagaago ma nihin in yaroo goosana ama in yaroo maarata wax soo xaday annagu hadda ma nihin waxaanu ku hadlaynaa afkii xildhibaanadayada ayaanu ku hadlaynaa sagaashan iyo saddexdii wax saxeer waanu isognahay xildhibaanadu qaadashada go-aankoodan cusub waxa ay ku sababeeyeen inay yaqiinsadeen in tallaabadaasi ay halis horseedi karto taasoo in xildhibaanada baarlamanku uu buuq ka dhex dhasho kala qaybsamaana ay kow ka tahay waxaa sababo kale oo badan oo ay sheegeen inay gundhig u ahaayeen tallaabadan ay ku dhaqaaqeen tirinaya xildhibaan shaacir oo warbaahinta u dulmaray qodobada war-saxaafadeed ay iyagu soo saareen markaan aragnay in madaxweynuhu yahay astaantii qarankan markaan aragnay xasilooni darrada ka dhalatay mooshinka iyo qalalaasaha siyaasadeed ee dalku uu galay markaan aragnay kala qaybsanaanshaha baarlamaanka iyo wakhtiga yar ee u dhiman inuu dhammaystirmo howlaha baaxadda weyn ee hor yaalla golaha shacabka afar markaan aragnay talooyin fara badan oo ka imaanaya qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed waxaan go'aansannay haddii aan nahay inta badan xildhibaanadii mooshinka ka keenay in ay qaadan inay qaateen go'aan ah in wadaxaajood iyo wadahadal lagu dhammaystiro qodobadii laga keenay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud inkastoo ay suurtagal tahay inay jiraan mudanayaal kale oo saddex iyo sagaashankii mooshinka horey u saxiixay ka tirsan oo aanay arrintan ka daadegin haddana ugu yaraan waxaa muuqata inay kala furfurteen xildhibaanadii sida wadajirka ah dacwadda madaxweynaha uga gudbiyey jacfar kuukaay v o a muqdisho